ururka al-shabaab ayaa ku dhawaaqay shalay in sheekh axmed cumar abu cubeyda uu yahay amiirka cusub ee xarakada kadib markii duqayn toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiyihii ururkaasi axmed cabdi godani axmed cumar abu cubeyda waxa uu horey al-shabaab ugu qaabilsanaa gobolada baa iyo bakool dhowaadna waxaa laga dhigay madaxa guddoomiyaasha gobolada ee ururka al-shabaab haddaba maxaynu ka naqaanaa amiirkan cusub khadka telefoonka kismaayo ayaan kula xiriiray axmed ayaan kula xiriiray axmed maxamuud maxamed oo hore uga tirsanaa saraakiisha ururka raskamboni si wanaagsan ay isku yaqaanaan amiirka cusub ee al-shabaab
axmed diiri cabdikariim waxaan isku baranay magaalada kismaayo aan isku baranay wuxuu ahaa raggii wax ku bartay luuq jeelow qaxootigii luuq jeelow ayuu wax ku bartay wuxuu ahaa raggii kusoo biiray manhajka wahaabiga ah kusoo biir u ahaa khaasatan ururkii al-itixaad oo kamid noqday ma garat waa gartay marka al-itixaad markuu ka mid ahaa ma luuq buu joogay mise dhinaca dhulka soomaalida etoobiya ee gobolkaas maxaan ku idhahdaa kilka shanaadna wuu tegey maya muu tegin kilka shanaad suu itixaadku noqday muu tegin magaalada madaxda soomaaliya muqdisho joogay markii luuq jeelow laga soo kala tegay wuxuu imaaday magaalada muqdisho muqdisho wax kusii bartay ururka al-itixaadna wuxuu kaga mid noqday magaalada muqdisho markii dowladii siyaad barre ay dhacday waa garta maxaa kalood ka taqaanaa muxuu ka qaban jiray magaalada kismaayo uu deganaan jiray horta ninkan wuxuu markuu itixaad ku biiray mucaskarkii ras- ku yaalay dhoobley ayuu ku yuu raggii tababarka lagu siiyo kamid ahaa waxaana loo yaqaana markaas axmed ejka mucaskarkii dhamaajaale ku yaalay magaalada dhoobley ku yaala ayuu kasoo baxay ninka asaga ah kabacdi kismaayo ayaa lagu soo celiyey kabacdina macalin qur-aan oo magaalada kismaayo ka noqday bal shaksiyadiisa wax nooga sheeg iyo dabeecaddiisa marka hore idaacadan ka hadlayaa midda kale waxaa laga yaabaa inaa dadkay uqaataan mujtamac ay dhegeysanaya inay uqaataan dagaalka naga dhexeeyo al-shabaab naga inaan ficil ahaan ula dagaalamayo axmed geriye waa nin macalin qur-aan ahaa magaalada kismaayo macalin qur-aan ka ahaa nooc walba oo kala duwan oo dugsi ah ama dugsi qur-aana uu soo maray nin in muddo aana dabeecadihiisa aan garanayo waaye reer kismaayo ama reer jubbooyinka dadka dadka jubbooyinka degan ama kismaayo jooga aad bay u yaqaanaan axmed diiriye cabdikariim nin aad u yaqaanaan waaye weji ahaana way yaqaanaan dabeecad ahaana way yaqaanaan axmed diiriye ma aha nin mujtamaca isku wadi karo ama urur sal ballaaran isku wadi karo wuxuu isku wadi karaa oo kale urur burburuu wadi karaa ururkana hadda waxaan dareensanahay hadda axmed diiriye udhiifeen inuu burburay oo rajana ay ka qabin muuqaalkaasna noocaas hadda u muuqdaa waa gartay laakiin inuusan ururka hogaamin karin dadkana isku wadi karin see lagu ogaaday arrintaaseed ku ogaatay in muddo aan isgaranayna waayo oo dabeecadihiisa aad aan u garanayo xaqiiqatan reer kismaayo ama reer jubbooyinka ah aad ba u yaqaaneen axmed diiriye nin qalafsan oo manhajka takfiiriga ah aada u aaminsan waaye aadna khilaafka u jecel joogto khilaafka u jecel inay ummadan iskhilaafto inay ummadan jarab iyo imtixaan dhex taallo nin aada u jecel waaye haddaan eegno maxaan ku idhahdaa inuu dad hogaamin karo iyo in kale miyaan la dhihi karin hadda wixii ka dambeeya unbaa la ogaan karaa maadaama hadda uu hoggaan qabtay marka dadku marka uu hoggaan ka qabto muddo kadib ayaa qiimeyntiisu imanaysaa miyaan la dhihi karin oo waad ka hor dhacaysaa hadda maya kama hor dhacay haruuno waan garanaya axmed axmed nina aada u garanayo waaye axmed wuxuu ahaa raggii saxwada wahaabiga ah muddo ku jiray manhajka takfiiriga qaatay raggii wuxuu ahaa maxaakiimtii midooda maxaakiimta gobolada jubbooyinka wuxuu uxil saarnaa mataba dacwa ayuu uxil saarnaa kabacdi markay maxaakiimta burtayna wuxuu ahaa ninkii ufadhiyay shabaabka ufadhiyay gobolkan jubbooyinka ama jubbooda hoose ufadhiya mas-uulka uu ahaa way ka bedeleen waxay geeyeen dhinaca baay iyo bakool waalihi baay iyo bakool ay bixiyeen magacana wuu ba wuu dhashay mahad cumar diiri la baxay wararkasaan ku haayo kabacdina de wuxuu ahaa raggii axmed godane ka agda dhawaa oo ibraahim xaajan ama ibraahim afghan ninka xogmiyo u ahaa iyo ninkii ahaa awmasuur amerikiya awmasuurkii kalea ragga ay kala fog yihiin waaye saa waqtiyadan la dhigi doono haddii ilahay raali ka noqdo waan iswici doonaa haddii ilahay raali ka noqdo nin walbana taariikhaa dhigi doonta axmed ma aha nin hadda xarakadan shabaabka loo yaqaano nin hogaamin kara ma aha saacadaha soo socda mawqiyada soo socdan waa ogaan doona haddii ilahay raali ka noqdo